munaasabadan oo lagu xuseeyey maalinka caalamiga ah ee haweenka adduunka sideeda maarso oo sanad kasta dunida laga xuso ayaa waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug iyadoona ay ka qeybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka dowlada hoose ee degmada gaalkacyo ugu horeyna hogaanka ururada haweenka ee degmada gaalkacyo iyo kan gobolka mudug ayaa dhammaantood ayaa ku dheeraadeen ka waranka doorka haweenku ay ku leeyihiin horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale caqabadaha haweenka horgudban ee tahay in ay ka tallaabaan ku dhibaateeya tacadigu ma ahan kursi kaliya ma ahan fircooni kaliya tacadiyo badanaa jira gabdhaha baahiyaha looga faa'iidaysto marka shaqa la raadinayo waa tacadi gabdhaha inta ilmaha laga dhalay ilmaha aan lagu beenin waa tacadi gabdhaha la caayo oo masabkooda lagu xadgudbo waa tacadi gabdhaha fidoyaasha laga duubo intii qalbiga laga xado oo la yidhaahdo ilaahay baa baneeye ragga iyo dumarka isku sameeye laakiin sida qaldan loo isticmaalo waa tacadi waxaa leeyahay gabdho adinkuna qalubta allaha idin xoojiyo adinkuna iska taxadara hooyooyinka tacadiyada masiirga ay ku dhacaan oo dagaaladu ay kalifeen inuu tacadi ku qabsado ilmaha koriya waxaa leeyahay idinkuna adkaysi badan yeesha waxay tahay danta gaarka ah waxay ku dhex jirtaa danta guud halkan horteeda waxaa ka muuqda dad macno badan gudoomiye xalim qarad gudoomiye samsam xildhibaanad falis xildhibaan maxaaw qaran gabdhaha ganacsatada ah canab canab dhuubo oo markaan gaalkacyee mid soo dhawaysay binti xasan cigaabo oo madaxdayda ah aniga waxaan leeyahay maanta haweenkeenu waa isu hambaliyaynaynaa dhammaanteen wax ragga waxaan uga hambaliyaynaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor leenahay haddaan nahay mas-uuliyiinta ururada haweenka galmudug gaar ahaan gobolkan aan joogno waxaa ogsoontihiin haweenka in dhibaatooyin badan ay hayaan waxaan insha allahu samayn doonaa haddaan nahay ururada haweenka oo barosbeesku uu noo socdaa in haweenka gabdhaheenna waxay ogsoontihiin waxbarashada in aad loogu liito saas daraaddeed gabadhii waxay isguursanayaan wiil wiilkii markuu guursado waa la kala tegayaa ama qaaday gadaysaa ama arya qalaysaa qaadka waxay ogsoontihiin inuu qudaar yahay marka ugu horaysa waxay leedahay hebelow kaala iyo qaad markay ku dhegta ee lacagta isii tiraahdo ninkii wuxuu diyaar u yahay inuu tacadi ku sameeyo uu garaaco sanad kasta sideedda bisha saddexaad ayaa dunida laga xusaa maalinka caalamiga ah ee haweenka adduunka iyadoona maalinkan lagu talagelay in laga bogaadiyo doorka haweenka iyo sidoo kale in bulshada laga wacyigeliyo caqabadaha ay wajahayaan haweenweynaha adduunka